bismillaahi raxmaani raxiim salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhegaystayaal duhur hiraab faylah weybaha ka dhowaada sana qodobada warkaana hiraabnama idaacadda radio beydhab ahaanshaen ka door korona dowladda soomaaliya ayaa weybaya sheegtay in duqeyn lala fiirsaday goobayo ku sugnaa maleeshiyaadka ururka al-shabaab sid qof oo laku helay cudurka coronavirus ee soomaaliya madaxweynaha dowlad goboleedka soomaaliyeed ee galmudug ayaa haweyba usu ku hadlay howlgalka ku socda gobolka mudug akhbaraadka banaanka hiraabtun dhegaystayaal weybaanka door koloona biljam oo lagu dhawaaqi maalin baroordiiqe hiraafayla dhegaystayaal weybo hiraabnimo arbaace u taariikhdana yeeta labaatiyo kowka bilaa toddobaad lamada kun labaatiyo kowka intaasay wahayna qodobadii warkaana hiraabnimo idaacadda reediga baydhabo haanshaanka door koronay haddana dhegaystayaal warkii oo faahfaahsan anago siciide iyo warkanaasiin jeediyi doona qaybta farsamada joker yaa in fadhiya hiraafayl hiraafayl dowladda soomaaliya ayaa weybaya sheegtay in duqeyn lala fiirsaday goobayo ku sugnaayeen maleeshiyaadka ururka al-shabaab wasaaradda warfaafinta xukuumadda soomaaliya ayaa weybaya ku hadalay howlgaladii in ka dambeeyey eeyo sameeyeen ciidamada dowladda soomaaliya iyo haan dowlad goboleedka galmudug ku sameeyeen deegaanada gobolka mudug hanaas milaas oo dagaal kala galeen xubno ku tirsan maleeshiyaadka ururka al-shabaab war-saxaafadeed akubahi wasaaradda yoyba laka sheegay in ciidanka hooga dalka iyo daraawiishta galmudug guulo eedan weyn hakooyin dagaalka ku dhankae ururka al-shabaab ee ku socda bariga gobolka mudug ee galmudug qoraalka wasaaradda yoyba sidoo kale laka sheegay in geeka iraabnimadii duqeyn lala feersaday goobayoy ku sugnaayeen xubno ku tirsan ururka al-shabaab taas oo laku difaacay ciidamada dowladda iyo haan dowlad goboleedka galmudug ee daraawiishta inka dambeyntii wasaaradda wasaaradda warfaafinta xukuumadda federaalk soomaaliya yoybaya sheegtay in ciidamada dowladda gaar ahaan kumaandooska danab iyo haan daraawiishta dowlad goboleedka galmudugka iyo sii wada doonaan howlgalka ku dhankae ururka al-shabaab waliwarare iyo waliwarare dhegeystayaal korra dagaalkan ciidanka dowladda ayuu kala jaran maleeshiyaadka ururka al-shabaab ee gobolka mudug ku socda wararkan iyo barnaamijyadana dambeeya dhegeystayaalaaseen ku gudbiyo doona haddii ay buuni raallo ku nagada side qof soddon iyo sagaal qof oo laku helay cudurka coronavirus gudaha soomaaliya wasaaradda caafimaad wasaaradda caafimaadka dowladda soomaaliya ayaa weybaya faahfaahin ku biiday kiisaska in ka dambeeya ee cudurka corona ee soomaaliya weybana ayay sheegtay inayo jiraan qaar ku mid ah gobolada dalka oo cudurka uusa sii kororahaya meelo gobolka banaadir oo hayti meel inka badanayti oo uus hoosandhi tirada afartiyo siyeedkiisa ah ee inka dambeeytay laku heli covid tomiyo sagaal guud ahaan wadanka waa kun libogol iyo saddex qof puntland ayaa laku helay labaatiyo saddex qof banaadir ayaa laku helay soddon iyo sagaal qof jubbaland tomiyo lama qof somalilan saddex qof banaadir anrose banaadir hala qof meelaha magala bilaanku eta meelaha bilaanku eta tomiyo sagaal qof magaalkana ku iyo labaatan dadka ku caafimaaday waa lama qof dhimashada waa ibr tirada guud ee la heli guud ahaan wadanka waa tomiyo shan kun boqol lixiyo lama qof dadka ku caafimaad helay cudurkan gudaha soomaaliya anti isu socodi waa todoba kun lama boqol toddobaatiyo todoba qof dhimashada guud ee wadanka todoba boqol sideetiyo kow qof madaxweynaha dowlad goboleedka soomaaliyeed ee galmudug waybuusu ku hadlay howlgalku socod howlgalkan ku socodi gobolka mudug madaxweynaha dowlad goboleedka soomaaliyeed ee galmudug axmed cabdi kaariye qoorqoor iyo magaalada gaalakacayo kala tukudi qeybaha shalgadiisan ee bulshada ku dhaqan magaalada gaalakacayo ee xarunta gobolka mudug madaxweynaha ayaa salaado kadib hambalyada ciidul adha andiri dhammaan ummadda soomaaliyeed gaar ahaan shacabka soomaaliyeed meel kasta iyo wada roogan madaxweynaha ayaase gaare waybasun ku hambaliyay qeybaha shalgadiisan ee ciidamada qalabka wada sida iyo howlgalka kudhanka ee ururka al-shabaab iyo unkuudan deegaanada galmudug oo uusoo sheegay inuu gacanto ku saareen in laku saari cadowga waana ku guulshaanan ciidanka hooga dalka iyo haan galmudug madaxweynaha dowlad goboleedka soomaaliyeed ee galmudug axmed cabdi kaariye qoorqoor ayaan hambaliyey dowlad goboleedka puntland oo iskaashi iyo garab istaag muuji dowladda iyo shacabka galmudug weybanuusan ka baaqay maamulka puntland iyo sii lama jibaaran iskaashiga amniga iyo la dagaalanka ururka al-shabaab axmed cabdi kaariye qoorqoor madaxweynaha galmudug weyba uuse sidoo kale ka baaqay in dhammaan dowladaha xubnaha ku ah dowladda federaalka soomaaliya in ayo isku mid ku qeyb noqdan howlgalada alhaka afjarow maleeshiyaadka ururka al-shabaab shalaya markii salaada boqolaal qof meelo kala tukaday iyo madaxweynaha meelo warbaahinta kala hadalay
waxaan isugu hambalyeynaynaa dhammaanteen munaasabaddan qaaliga ah ee ciidul adxa alla ayaa mahad dhammaanteed leh fursaddan weyn iyo ciiddan nabad iyo caafimaad nagu soo gaarsiiyey naguna kulmiyey beydka ilaahay meelaan joognaba waxaan wadaagaynaa muhiimadda iyo miisaanka ay leedahay munaasabaddan ilaahay intii lagu dembi dhaafay ha nagu daro meelaan joognaba waxaan leenahay aan iscafinno aan midoowno labo iyo ka badan iyo jameeco qof kasta oo naga mid ah meel uu joogaba cafis iyo caafimaad iyo niyad sami iyo midnimaan isu daarmaynaa midnimadu muhiimadda ay leedahay iyo miisaanka ay leedahay iyo bulshada horumarka ay u leedahay diintannadaad tilmaantay waa shay weyn oo runtii qaali ah meel haddii kala duwanaansha ka jiro ama uu ka jiro midnimo la'aane waa dhibaato runtii midnimadana waxaa u horreeya qof wale waxa uu qabo ama waxa uu qabi karo inuu iska cafiyo munaasabadda ciidda ciidul adxaa darteed ama runtii fadligeeda waxaan mar kale iyo mar labaad ku celcelinaynaa midnimo wadajir iscafis iyo horumar in sha allahu tacaala hambalyada ciidda kadib sida lala wada socdo galmudug dowlad iyo shacab waxay ku jiraan muddooyinkan dambe dagaal ka dhan ah argagixisada iyaga oo soomaaliya oo dhan ummadda soomaaliyeed muslimiintaa dhib ku hayey oo masaalixdooda iyo naftooda iyo maalkooda dhammaan xalaalaystay oo inay dulmi kii ugu weynaa ama dembi la galo kuwii ugu weynaa ay u geysanayeen bay haddana dhagartooda iyo dhibkooda deegaano badan saad ogtihiin oo galmudug ka mid ah ayay ku soo qaadeen runtii iyadoon loo kala harin iyadoonan loo kala gaabin oo ciidamada qalabka sidaa qaybahooda kala duwan shacabweynaha reer galmudug dowladda dhammaan la iskaashanayo ayaa lala dagaalamay laga hortegey ilaahay fadligiina waa laga guulaystay inta dhimanna inaan ka guulaysanno oo aan qaatumo iyo khayr sida diinta noo sheegtay aan kala kulanno ayaan rajaynaynaa dagaalkaas ay soo qaadeen argagixisadu arxanlaawayaasha ah waxay runtii tahay mas-uuliyad weyn oo ummadda soomaliya dhan u taalla waa shaqo ama howl u baahan in laga wada qayb qaato marka hore shacab iyo ciidan iyo dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada reer galmudug waxaan ugu baaqayaa inaan sidan haddaba bilow fiican ay u tahay aan u sii wada jirno isugu tagno iska suulinno shartooda iyo dhibaatadooda haddaan isna qofkiis yidhahda maanta ka dabamar ama maantay si kale un yeel iyagoo inta ka shar badan buu sugayaa iyagoo inta ka dhib badan buu sugayaa waa la og tihiin deegaanada iyo qaybaha deegaanadeenna ka mida oo ay joogaan iyo guud ahaan soomaaliyaba dhibaataday u geysteen diintooda u geysteen dadkooda u geysteen awlaaddoodii u maran habaabiyeen sidii xaabadii ay dab ku shidayaan waxa ay nala socdaan oo ay la soo socdaan oo ay lamadda ku hayaanna waa intaas dad hurda oo abriye ah oon waxba galabsan inay habeenkii siddeed sac sagaal saac inta qarax ka soo buuxiyaan baabuur kusoo kusoo ay ku soo reexaan oy ku qarxiyaan inay meesha yimaadaan dadka diintooda iyo xorriyaddooda iyo maalkooda iyo sharafkooda la wareegaan inay jid walba meelay yimaadaan meel walba miino geliyaan xoolo masaakiin socota qof ay dhaa waxay dhaaf ay udhigayaan wax walba ay udhigayaan waxaasoo shar ah oo dhibaataha ay la socdaan reer galmudug waxaan leenaha meel aan joognaba aan u istaagno mid qofkii maanta is yidhaahda wax yar isdabamari wuxuu isu dabamariyey waa inuu dulli qaato wax kale oo isu dabamariyey ma jiraan haddaad adigu isdabamariso ama qofnaba isdabamariyo waa xoog naga maqan runtii waxaan rabaa halkan inaan ku bogaadiyo ugu ducayno ciidamadii iyo shacabkii geesiyaasha ahaa ee ka hortegey ee ka adkaaday
madaxweynaha dowlad goboleedka soomaaliyeed ee galmudug yaanka damboyntii weyba uuse sheegay in galmudug iyo dhinaga kale diyaarangata qabashada doorashada lamada agal ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya isagoon hoosta ku haraygay in galmudug muddo dheer iyo geedi geed aan fidheedii geedfidhi an hayti dadaalada lakafadaaya in dalka ku dhiida doorasho hor iyo halaale sidaas darteena laga maarmaanaya ee tiyari in fula heshiiskii iyo habraacyadii arrimaha doorashooyinka dalka lankooda heli warbaahinta yaa la hadalay
habeen iyo maalin badan baa looga fadhiyaa oo dalka oo dhan ah maxaa yeelay cadowgu inay dagaalku uu galmudug keliya ka socdo aan u kala harayn baan insha allaahu doorashadaana qabsanaynaa oo inaan doorashadiina ay qabsoonto oo masaalixdii weyneed iyo dowladnimadii iyo qarannimadii soomaaliya ay doorashada ku xidhan tahay inay dhacdo saas darteed waa waa iyadana waan gelaynaa mararka qaar waxaa laga yaabaa in la is yidhaahdo hawshaanna waa taal doorashadiina waa taaganta ayadoo taallaan doorashadana gelaynaa dagaalkana gelaynaa insha allah ilaa idankii taasna mas-uuliyadda difaaca u baahan mas-uuliyadda gaarkaa u baahan xil gaara sida aan isaga saarayno la dagaalankooda qayb ka ah weeye taana aan wada istaagno aan wada dadaalno aan wada taabogelinno ilaahay idankii sidii hadda ay ku timid doorashada iyo inay doorashada lagu heshiiyo iyo meesha ay maanta soo gaartayna galmudug reer galmudug waxay ku leeyihiin door shariifay ku lahaayeen door lama ilaawaanay ku lahaayeen haddana in argagixisadu ay dhibaato ku hayso ama dhibaato ka- ay ku soo qaaday deegaano galmudug doorashada uguma uma- uma digdhigayno
hadalkan ha kugu ergi madaxweynaha dowlad goboleedka ko- aneeraha dowlad goboleedka soomaaliyeed ee galmudug iyo ibowsa ka beegamay ilaa shalay yusuf boqolaal qof oo ka mid ah shacabka galmudug isoo kala tukaday magaalada gaalakacyo ee qeybta galmudug meelo wararka hiraamnama dhegaystayaal kula socotaan waybo radio baydhabo beledka baydhabo akhbaaraadka banaanka belgium yaa waybaya ka dhawaaqday maalin baroordeeqe beljam ayaa qabwada hayta maalin baroordege oo lakaxasuuqay lakaxasuusdo sidaiyo kow qof oo la xaqiijiyay inuu ka dhimudeen daadadka wadanka karogmudi toddobaadkii hore toddobaatan kale ayaa weli la waayisanya calanka ayaa wayba usa la sameeyey wa- calanka ee beljam iyo hooslandhiki waybana waybana isqabsaday dhawaaqa weeshashka ka hor intii lan lan bilowna daqiiqada aamusnaanta kiiraan boqol iyo labaatan qof ayaa ilaa iyo hadda lan ogayna iyagoo ka dhimadan daadadka ka dhuufaday galbeedka yurub kaas oo intii badan iyo ka dhimadan dad dhandhaladii jarmalka tan iyo markii daadadka dibaankanagadan dalkaas boqolaal qof ayaa geer iyo nololba lankahayna sa mas-uuliyiinta dalkaasi ayuu sheegeen warkii dhegaystayaal radio baydhabo ee bereedka baydhabo heraamna maadun isinku dhegaysta segnanta iyo ninka igi warka anagoo siciidaya hasiin jeediya iyo qaybta farsamada jookrain fidhi amaan alla
Wa eight nine bounty five FM radio Baydabo. Wa eight nine bounty five